barnaamijka dhallinyarada maanta wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha disembar waa saddex sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii amaba xubintii madasha dhallinyarada doorashada hadda soomaaliya ka socota boqolkiiba boqol waan taageersanahan dhihi karaa sababtana waxay tahay aragtida dadka soomaaliyeed ee maanta meesha loo socdo waxay sahli kartaa in la gaaro qof iyo cod waxaan aaminsanahay labada kun iyo labaiy tobanka meesha la joogo inay labada kun iyo lix tobanka meesha la joogo ka wanaagsan tahay waxaan fursad u haystaa inaan u codeeyo qofkii talada reerkayga qaban lahaa ama xildhibaankayga matali lahaa xubintaasi madasha dhallinyaraduna waxay ku saabsan tahay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo weliba heesa intaasi ka sii badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka marka horese warkii caalamka dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa haatan baadigoob ugu jira jid cusub oo lagu gudbi karo ismariwaaga diblomaasiyadeed ee u dhexeeya maraykanka iyo ruushka aragtida ay ka qabaan habka loo joojinayo dagaalada magaalada xalab ee dalka siiriya ka holcaya sidaasina waxaa laga soo xigtay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo isagoo sheegay in aragtiyahan cusub lagaga wada hadli doono inta ay socdaan wadaxaajoodyada toddobaadka soo socda dhex mari doona maraykanka iyo ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wang yi ayaa sheegay maanta oo sabti ah inuu rajaynayo in xidhiidhka shiinaha iyo maraykanka in aanu xumaanin ama aanu xagaldaac ku iman kadib wadahadalkii dhinaca telefoonka ahaa ee dhex maray madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump iyo madaxweynaha taiwan tsai ing wen wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa xidhiidhka labada dal mas-uul dhex maray ama labada mas-uul ee labada dal dhex maray ku macneeyey in uu yahay khiyaamo kooban oo ay isticmaalayso taiwan shiinaha ayaa taiwan u arkaa in ay dalkeeda ka mid tahay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaad haatan ku soo dhowaataan xubintii dhalinyarada madasha dhallinyarada waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a bismillaah aadaa u mahadsantahay qadar waan ku dhownahay barnaamijka insha allah magacee waa maxamed cabdulaahi sheekh macalin markaan ka hadalno ee dhanka guurka markii loo fiiriyo ee dhanka mediaha social mediaha waxaan isdhihi karaa aniga ahaan qaybta social mediaha inuu wax badan markaas fududeeyey oo xagga guurka ku saabsan taasoo keeni karta in labada qof aanan is aqoonin sida maxay too dhaqanka iyo dhegeystayaal dhegeystayaal naga raalli ahaada faylka mar kale ayaan ciyaari doonaa ama barnaamijkaasi hase ahaatee waxaa goordhow idinku soo maqan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sida dhallinyaradu ay u arkaan marka haatanna meelo kala duwan waxaa ka socda arrimaha doorashooyinka marka bal sahray haatanna dhalinyaradii aragtiyo kala duwan bay ka bixinayaan qaarkood baa la doortay qaarkood bay sharaxaya
waa saa sheegtay ismaaciilo dabcan dhalinyaradu waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada door iyo lafdhabarna waxay u yihiin kolleyba cidda mustaqbalka wadanka hagaysa iyadoo dadka markaa hogaanka qabtaa ay dhalinyarada saameyn taban iyo mid togan labadaba ku yeelan karaan xilligan inkasta oo aanay soomaaliya suuragal ka ahayn in dhalinyaradu ay codkooda si toosa ugu doortaan qofka ay xillo dhiibayo haddana waa jaranjaro amaba sallaan cusub oo ay ku gaari karaan inay u bislaadaan in waxna la dooran karo iyagana ay wax dooran karaan iyagana la dooran karo marka dhalinyaradu door muuqday kulen sida iyaguba ay ku sheegi doonaan barnaamijkana waxaa jira muhiimado badan iyo rajo badan oo ay dhalinyaradu sanadkan doorashada socota ay ka qabaan balaynu dhegaysanna aragtiyaha kala duwan ee ay dhallinyaradu ka qabaan dhinaca doorashooyinka waa barnaamijka madasha dhallinyarada xubinta uu ku saabsan yahay oo ay dhallinyaro kala duwan oo meelo kala duwan oo aragtiyo kala duwan xambaarsan ay ka qaybgeli doonaan nuur xasan nuur ayaa inala socodsiinaya qayb hore toddobaadka hore aad dhegaysateen haatanna waa qaybtii xigtay kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a intiinii dhegaysatay toddobaadkii hore waxaan barnaamijka kusoo qaadanay dood ku saabsan aragtida dhallinyarada ee habka ay hadda u socoto siyaasadda soomaaliya waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay dhallinyarada kale ah maxamed cabdulaahi axmed oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya faadumo cabdi cali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada cabdinuur daahir oo ah wiil aqoon-yahan ah oo ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga iyo cabdisataar xasan cali oo ah diblomaasi horey ugu soo shaqeeyey safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa qaybta labaad ee doodaasi oo ay ka qaybgalayaan dhallinyarada aad hadda maqasheen magacyadooda su-aasha koowaad ee aan weydiiyey ayaa ah jihadee bay hadda ku socotaa siyaasadda soomaaliya xilli ay dalka ka jiraan abaaro dagaallo ka dhashay nidaamka federaalka iyo rajo iyo caqabado isbarbar socda oo xagga horumarka siyaasadda ah waxaa jawaabtaasi ku hormaraya cabdisataar xasan cali sooma soomaaliya waxay ku socotaa meel oo maaragtay aan laga soo celin karin soomaaliya waxay la daalaadhaceysay sida aan horey idinku sheegay dhalinyaro annaka camal ah oo qaatay fikir argagixiso iyo xagjirnimo ah ayagoo dhalinyaradii noocaasa ay maqnaayeen haddana annakii ayaa nagala caraysiinayaa annaka inaan isgarabsanno oo maaragtay waxyaabaha musuq maasuqa iyo maaragtay qabyaaladda iyo is-aruursiga iyo ururdiimeedyada fashilinaya inaan la imaano way annakana aanan ahayn kan xagjirka ah oo annakaba aan marka hore iska diidnay oo oo uu al-shabaab uu ka mid yahay waxaan u baahan nahay inaan waxaan hadda maaragtay la dhoobdhoobay mustaqbalka dhow aan fashilino mana fashilinayno dowladnimada ma fashilinayno mana fashilinayno sharciyadda waxaan fashilinaynaa musuq maasuqa qabyaalada iyo toban iyo afar qof oo meel isku aruursatay oo baawuro aan xabadda karin ku socda ayaan fashilinaynaa annaga soomaaliya cusubna waa imaanay haddii ilahay raadi waa mahadsan tahay cabdisataar xasan oo jooga baydhabo cabdinuur daahir haye su-aasha ah soomaaliya hadda xaggee u socotaa waxaa aaminsanahay soomaaliya waxay u socotaa dhanka wanaagsan sababta ay ugu socotana waxa ay tahay labada kun iyo sagaalka madaxweyne shariif waxaa lagu soo doortay jabuuti annaka markaas t v-ga xitaa inaan ka daawano telefishinka qaranka soomaaliyeed ee xamar ku yaalla mamnuucu ahay baaro waxaa deganaa markaas labada kun iyo labiyo tobanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxtooyada waxaa lagu doortay xamara lagu doortay markaas t v-ga xitaa inaan daawano mamnuucu ka ahay isla baaro waxaa deganaa waaga sorry islabaar waxmaan degan suuqa xoolaa deganahay hadda oo istanbul deganahay maanta waxaa jirta in laba boqol toddobaatan shan oo xamar lagu qabanayo sanadkaas in maanta lix goobood ama toddoba goobood inuu sanduuq u yaallo oo ummadda soomaaliya wax ku dooranayaan oo laba boqol iyo todobaatan shantii ay bedeleen toban iyo afar kun iyo in ka badan oo dad soomaaliyeeda oo odayaalkii dhaqameed kale aysa ahayn dad kaleo dhalinyara ay ku jirto dhowr broces lasoo maraayo sanadka ku xiga ama sanad kalena sida aan wada rabno qof walba kan kismaayo joogo iyo kan kudhaa joogo iyo kan jooga boorama iyo saylac waxba ma helayo sida cad laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay dhanka wanaagsan ayaa tilaabo loo qaaday sida saaxiibkii cabdistar uu sheegayna annaka dhan dhalinyarada soomaaliyeed haddaan ah inaan inta gacmaha isqabsanno keenni siyaasiga keenni ardayga kan gudaha joogo kan dibadda joogo ururada caalamiga aan ku biirno kuwa dhalinyarada aan ku biirno kuwa baarlamaanka gelaya ama dowladnimada ama sistamka la gelaya aan ku biirno gacmaha la isqabasiyo sanadka soo socda inuu noqdo sanad ka wanaagsan ama doorashada soo socda doorashada hadda la joogo inay noqoto aa dhammaanteen qaabkaas u shaqeyno yaysan naga noqonin anagu xil aa raadiyo haddii xilka aa waayena waa xanaaqaa macnahma in dadka listaageeraal rabaa haddii anigu aa waayey bukhaari u waayey waxaa helaya walaashii faaduma heli inaan asaga taageerno gacmaha aa qabana oo aa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliyeed sanadka hore meesha ay wax kasoo qabato ama doorashada hore meel ka wanaagsana hadda keentay ciidamaa dhismay xilli doorasho ammaan dadku wax ku geli karaana la keenay dabcan one day al-shabaab laguma jebin karo oo cadowga ummadda soomaaliyeed ah saaxiibkeyga wuxuu sheegay in dowlada danaha qaranka soomaaliyeed waxba ka gelin in loo adeego anigu ma aaminsani in soomaaliya u adeegeyso dana qaran dad islaameed hase ahaatee qaran burbure ay dib usoo celinaysaa qaran burbure markuu burbureyn dad badana geesaha uga dhegan dadkaas si looga fujiyana waktigay qaadanaysaa dadkeenii soomaaliyeed ee isdagaalsanaay ee qoryaha isu haystay in maanta cabdinuur daahir eh, cabdinuur cabdinuur daahir waan ka xumahay horta maxaan ku yidhahdaa sida aad aad aad aad aad aad aad waxa u tacbiirinaysid eh, wadankana waad ka maqan tahay in arday baa tahay annaga doorasho intaysan bilaaban kahor waxaa la filayay nidaam saxa oo waxaa la filayay doorashada ay u dhaceyso oo konton iyo kowda ayaa la filayay laakiin maalintii la gudagalay ayay dad badan ogaadeen dhibaatada iyo khiyaanada meesha taallo oo aan saxda ahayn aysan ummadda ku qancaynin marka cabdinuur maadaama wadanka aa ka maqan tahay ra'yigaaga keliya ha ku cabirin dadka dhibaatada ku dhacday ee maxaan ku yidhahdaa dhalinyarada ah iyo dadka Eh, maxamed waa mahadsan tahay iyo- Eh, waa u jawaabi iyo- doontaa iyo eh, bal qorshaha aan kal- iyo fursad siina qorshaha cabdinuur kalsoon uu iyo ku qorshaha dhamaysto kalsoon ay sameeyeen, adiga dadka ha u jidaynin.
in la keeno kaliya arinta corruption ka bis in focuska la saaro maaha laakiin waxa kaloo wanaagsanaayo dhanka wanaagsan loo qabtay in la fiiriyo labada kun iyo labayo tobanka markii lais dooranayo waxa waaye qoree lagu xisaabtami jiray Eh, hogaamiye kooxeedyaha magaalada joogay maxay ahayd meelaha hadda eh, u yaala sanaadiiqda ma aysan oolin xilligaas xilligan waxa doorashada kasoo wada labada kun iyo keeno labaiyo maaha.
tobankii ka dhacday wadanka waxay ahayd doorasho dib u heshiisiina oo dad badanna ay raalli ka yihiin bay ahayd farsamo xumada dhacdayna boqolkiiba sideed bay ahayd laakiin midaan hadda socoto waa doorasho ku talagal ah oo qorshe loo diyaarsaday ma fahansanid adiga wadanka Waayahay, doorasho em, toosan a- oo saxa kama dhicin waxaa ka dhacay doorasho dadban annaga toos annaga u jeedna maxaa dadabna geliyey dowladdaa ka shaqaysa in dadab Marka la laga- yidhaahdo Waxaa Maxamed- adiga horumar baa la sameeyay hadda.
Maxamed, eh, warka aan kala helno, eh, Laakiin waa ognahay already way dadban tahay laakiin waxaa loo baahan yahay inta wanaagsan oo la qabtay in albaabka lagu xiran laakiin inta wanaagsan la sheego inta problemka la sheego lasbarbar dhigo markaasna wixii lagu xali kara lasoo barbar waaya dhigo.
waa Laakiin mahadsantihiin waxaa ii muuqata cabdinuur iyo adiga maxamed aftaada Eh, waxaan waxaan ama fursad adiga siinaynaa localkaada kale inaad soo em, gasaarteen inta martida khaldan kale.
macnaha.
martida kale waa mahadsantihiin aan fursad siino sida een, faadum hay faadum oo isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Eh, wadanka eh, intee u jeedaa aad waa umahadsan tahay asxaabta een, igula jirtana aada nagu helay ee sida ayay u doodayaan macna waxaan aaminsanahay ee, doorashada hadda soomaaliya ka socota boqolkiiba ee, boqol waan taageersanahan dhihi karaa sababtana waxay tahay aragtida dadka soomaaliyeed ee maanta meesha loo socdo waxay sahli kartaa ee, in la gaaro qof iyo cod waxaan aaminsanahay labada kun iyo labaiyo tobanka meesha la joogo inay labada kun iyo lix tobanka meesha la joogo ka wanaagsan tahay waxaan fursad u haystaa inaan u codeeyo qofkii talada reerkayga qaban lahaa ama xildhibaankayga matali lahaa sidaan doono aan ugu codeeyo qaabkan doonto ha noqoto broseska jira ama nidaamka loo maraayo laakiin fursadii ma jirta fursadii waa la abuuray waana uga mahad celinayaa dowladda hadda jirta aragtida labaad oo kaleetaan aaminsanahay waxay tahay dhalinyaradii baarlamaankii hore ku jirtay tusaale ahaan wax badan maysan qaban dhalinyaradu waxay wax u qaban la-yihiin aan aaminsanahay ma jiraan dhalinyaro midaysan islamarkaana mar kasta u dhiibi kara fikirka ay ku midaysan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed hadday wax rabaan waa inay u midoobaan sida haweenku u midoob u midow yihiin ta labaad oo jirto waxay tahay waa inay leeyihiin aragti ay ku midaysnaan karaan ta saddexaad dhalinyarada soomaaliyeed ha ka go-onaato fikir ah war dalkan haku ha ku u socdaa dalkan idinkaa iskale dadka hogaanka ka noqonayna berri wa- waa adiga haddaadan wado sii jeexanin qofka maanta xildhibaanka noqda ama musuqmaasuq kusoo baxa ama lacaga kusoo baxo ama si kale ha kusoo baxee waduu jeexday wadadii adiga aad berri mas-uulka ku noqon lahayd inaad jeexdidna waa muhiimad kale meesha ku jirta waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadda kusoo baxday baarlamaanka saaxiibadeeda u badan oo kismaayo iyo beedhabo inta badan kasoo baxay inay imatali karaan codkooda iyo fikirka dhalinyaradana ay wataan waxaan aaminsanahay inaan qofkaas helo baarlamaanka maanta igu matalaya codka dhalinyarada ahaan igu matalaya inaan fikirkayga iyo taladii qofka dhalinyarada aan u sheegi karo islamarkaana baarlamaanka uu ka horjeedin karo tan Wa- saddexaad oo jirto waxay tahay waxaan doorashadan u amaanayaa wadanka waxay ahayd in xisbiye laga sameeyo wadanka xisbiye sharciga axzaabta siyaasadda baarlamaanka aada uga raagay sababta u jirta waxay tahay eh, axzaabta hadda wadanka ka jirta ma aaminsana inay eh, lagu aamini karo talada dalka sababtana waxay tahay xisbi uu qof wato oo keligii ah oo isaga uu yahay gudoomiye ku-xigeenkii xogeeyii uu yahay xafiiskaaga aawadaa ku tiraado isaga isukaa tilmaamaya gurigiisa kaas xisbi ma noqon karo marka waa in wadanka laga sameeya axzaab ay u dhan yihiin dadka soomaaliyeed islamarkaana fikir soomaalinimo lagu dhisi karo ay haystaan waxaan ku darayaa qodobkan soomaaliya halkay u socoto soomaaliya meel wanaagsan ay u socotaa haddii dadku ay dhanka wanaagsan ka eegaan dhanka xun waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed ay marna ka cawdaan in international communityga ama beesha caalamka ay faragelin ku hayso marka kalena ay u dacwoodaan isla markaana warqado dhaadheer u qortaan marka waxaad arki kartaa fikrado labada dhinac baad aad ka fiirisid wanaag iyo xumaan oo kuusoo baxaysa laakiin qofka soomaaliga waxaa waajib ku ah inuu dhanka wanaagsan wax ka fiiriyo islamarkaana uu ku cabiro labada kun iyo labaiyo tobanka meesha la joogay labada kun iyo lix iyo tobanka in hooyada soomaaliyeed ee cadaadihii baydhabo iyo garowga ku kala nool ay dhaqaale iyo access u heli karto qofka ay rabto inay doorato islamarkaana ay maamulkii degmada ama gobolka ka qayb qaadan karto islamarkaana taqaano xildhibaanka baarlamaanka uu matalaya dad waxaa jira aan aqoonin xitaa baarlamaanka xildhibaanka uu matalaya labada kun iyo labayo toban laakiin hadda fursad u helay inay kamid noqdaan dadka wax dooranaya yaqaano qofkay dooranayaan islamarkaana eh, berri kula xisaabtami kara afarta sano oo soo socda waayahay gabagabadii ayaan maraynaayo waa maxay ee, dhallinyarada dowrka ee, kaga aadan sixitaanka siyaasiyiinta soomaalida ee, maxaa tale ah oo aadan soo jeedinaysaan Aan idinka oo soo koobaya waxaan ku bilaabayaa cabdisitaar xasan cali oo jooga baydhabo
ani waxaan soo jeedin lahaa saddex qodob kow waxaan ku guulaystay in xerooyinka qaxootiga dhadhaab aan ka keenno wiil la yidhaahdo cabaas wuxuu ka soo galay magaalada kismaayo waxaan ku guulaystay wiil kaloo maxamed gene la yidhaahdo inaan ka keenno dalka ingiriiska waxaan kaloo ku guulaystay laba gabdhood inaan ka keenno magaalada muqdisho ay tartameen da-doodana ay jiraan labaatan iyo lix sano ayna ku guulaysteen waxaan ku hanweenahay anigana inaan maaragtay eh, guulaysto laakiin haddaan guulaysto haddaan guuldareystaba inaan ku qanco aan la ii diidin in aanan tartamo in la ii diidana ma ficna wax muwaadinimada ku fiicanna eh, eh, ma aha haddii la waayo dhalinyaro isku duuban amba dhalinyaro isgarabsanaysa oo maaragtay eh, eh, soomaalida eh, soomaaliya cusub raadinaysa haddii la waayo waxaan cabsi ka qabaa waddanka in maaragtay eh, uu geli doono eh, eh, eh, kalgo-go maaragtay heshiisyo qaldan oo maaragtay waddanka wax u dhimaya in eh, dowladda eh, ku imaan doonto musuq maasuqa ay geli doonto waxaan maaragtay cabsi ka qabaa dhalinyarada inaysan shaqo ka helin waddanka hay-ado ajnabi ah oo aan soomaalida dhalinyarada wax baratay shaqooyinka ay waddanka ka samayn doonaan aan loo ogolaan doonin shaqooyinkoodii sida aan horey usoo aragnay Eh, waxaan u baahan nahay waaya maaragtay, eh, cabdisataar noocaas- Een, marka xalka muxuu yahay si loo saxo ee, siyaasiyiinta hadda soomaaliya halka hal- halka wuxuu yahay eh, eh, eh, eh, maba la gara karaba xildhibaan kusoo galay laba boqol oo kun oo dollar iyo shan boqol oo kun oo dollar madaxweyne noco ah ayuu dooranayaa halka ma la fahmi karo in baarlamanka lasoo dhammaystiro tiradooda la arko ayaga la qiimeeyo murashaxiinta la fiiriyo markaasaa halka laga la- la- la- laga hadli karaa hadda waxaan meel dhexe aan aan kaga jirnaa musuq maasuq heerkiisa uu gaarsiisan yahay in shan boqol oo kun oo dollar xildhibaan lagu soo galo aan aan aan ku guda jirnaa hal maba ku fikiri karna hadda wax soo baxay ma jiraan weli waxaan ku dhex jirnaa eh, musuq maasuq iyo wax isdabamarin Een, cabdisataar aad baad u mahadsan tahay Ee, faaduma haye xalka muxuu yahay ee, Eh, sixitaanka si loo saxo wanaagsan tahay Een, halkani waxaan u arkaa een, in la helo shaksiyad dhalinyaro Ee, waxaan ka wadaa qof kasta maanta dowladda hadaad fiiriso ama hay-adaha kaleeto dadka u shaqeeya runta haddaan ka hadalno waa dhalinyaro dhalinyaro ay u badan yihiin laakiin muhiimadda waxay tahay qofkii dhalinyaro ahaan muku joogaa meesha ma aaminsan yahay inuu dhalinyarada matalo tusaale ahaan qof dhalinyaraha baarlamaanka galay ma u hadlaayo sidii maskaxda dhalinyarada kuma jirto waxaa ku jirto maskaxa oo konton jir ama boqol jir ah. marka in een, qof dhalinyaro ah oo dhalinyaronimada aaminsan danaha dhalinyarada ka hadlaayo inaan ka dhigno dadka mas-uuliyiinta ama dadka dowladda gala ama dadka meel kasta jooga dhalinyarada inay midoobaan tusaale ahaan dhalinyarada hadday midoobaan waxaa ay u noqon kartaa hormuud in xisbi kasta oo hal qof uu wato hal nin la dhaho adeer raalli noqo annagaa xisbi wadana xisbigaa wadana waa sidan bulshada soomaaliyeedaan o dhan waxaan leenahay aragti fog ay ku salaysan labada kun iyo labaatanka labada kun iyo soddonka labada kun iyo afartanka in aragti noocaasa bulshada soomaaliyeed la yimaado tan saddexaad oo halkan u arka waxay tahay dhalinyarada ha iska daayaan fadhi ku-dirnimada waxaan ka wadaa taas haddii ma miis walba aad la fadhiido waxaan ma soconayaan wuxuu yihiin gudoomiye degmaa lagaa dhigay oo haddaad tiraahdo degmadii wax ma samayn kari ee, waxba lagama qaban karo meeshan waxaasoo dhan waxaan aaminsanahay inaysan waxba ka jirin dhalinyaradu waa inay bilaabaan shaqo si ay u jeexaan wadadii berita wadankan ee, soomaaliyeed cusub loogu abuuri lahaa islamarkaana dadka soomaaliyeed looga dhaadhicin lahaa in qofka dhalinyarada uu yahay qofka keliya ee badbaadin kara wadankan masiirkiisa inay dhalinyarada ogolaadaan in wax lala qaybsan karo wadankan odayaasha jooga odayaasha dhan waa iska horleexinayna ma dhihi kartid wadankay kula leeyihiin oo way soo joogeen ha ha soo xumeeyaan ama ha soo hawanaajiyaan ama leaderska ka soo noqdaan inaad aaminsan tahay in wax lagula qaybsan karo islamarkaana aad adigu noqon kartid qofka hogaanka wadankan u haya Da- waxaan kusoo gabagabeynayaa aan halka u arkaa dhalinyaradu laba kun iyo lix iyo tobankii ayay hamigooda kusoo koobeenoo waxay siiyeen meesha ugu dambeyso soomaaliya barwaaqoya cagaar iyo laga gaarsiin karo laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ay yeeshaan hami ka fog labada kun iyo lix iyo tobanka islamarkaana isbedel iyo waxqabad ay la imaadaan inta lagu guda jiro labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka haddana la bilaabo wadadii aad jeclaan lahayd inaad madaxweyne ama xildhibaan ku noqoto labada kun iyo laba- labaatanka Een, faadumo waa mahadsan tahay Een, cabdinuur ayaan isna siin lahaa haye cabdinuur
aniga waxaa kusoo koobi lahaa saddex qodob xalka eh, ummadda soomaaliyeed ama wadanku hadda eh, sida uu ku jiro qodobka ugu horeeya waxaa dhihi lahaa horta dhalinyarada maanta laba qayb waaye qayb siyaasadda gashay ama access u leh ama dowladda ku jirta ama uun meel ku jirta oo decision makingka ama yacni eh, go-aan samaynta dowladda qayb uga jirta waxaan kula talinayaa eh, dhalinyaradaas inay dadaalaan wax wanaagsan oo dalka u fiican dadkana u fiican ay qabtaan ayna ku fikiraan berito annaka ayaa jidka kusoo jirna dhalinyaro ayagoo kalaa jidka ku jirna ay aa daawanaaye inay noosii sameeyaan platform iyo qaab aan kusoo wada geli karno oo awoodda dalka iyo talada dalka uga qayb geli karno soomaaliya oo nabada horumarna aa u gaari lahayd Een, waxaa kaloo jira team annaka oo kale ah ama aa, een, waxa waaye tartamayo waxwaayey ama aa tartaminoo banaanka fadhiya ama activistyaala ama wax baranaya ama aa wax baran kuwaas waxaa kula dardaarmi lahay horta inay mid ahaadaan oo isku xirnaadaan oo iska warhayaan say mid u ahaa karaan inay ururo een, een, een, dhalinyarnimo la sameeyo oo liska dhaafo ururadan iyo qof walbaaba iyo one organization uu iska leeyahay laakiin ururo dabah oo waxqabad fiican leh een, in la sameeyo oo ay wax bartaan waxbarasho fiican dadku inay si fiican wax u bartaan Een, jaamacadaha ay galaan hay-adaha caalamiga ay galaan ururada caalamka u n-ka iyo wixii lamida ay galaan Ee, advocacy groups ay galaan oo volunteers ay sameyn macnaheedu waxa waaye dowladii kama mid ihi ama xildhibaan ma ihi ama wasiir ma noqon dhalinyaraana ahay macnaheedu maa wadanka wax ma qaban karo wax badanaa qaban kartaa volunteerism aa samey kartaa dadka masaakiinta aa u- aa u kaalmay kartaa hadduu ilaahay wax ku siiyo Eh, marka anaguna eh, weli waxaa nahay xildhibaano iyo ambaasadaro u baahan inaan wax badan qabanno haddaan dhalinyaro nahay inaanu isku xirnaano qodobka saddexaad waxa waaye dadka eh, madaxda ah ama siyaasiyiinta ah ama aan dhalinyarada ahayn ee wadanka ku jira ee rag iyo dumarba isugu jira waxaa u sheegaya adeerayaal iyo eedooyin wadanka waa idina leenahay dhalinyaradu waa idina leedahay wax wiilashiinii iyo gabdhihiinii aan nahay inaad talada naga qayb gelisaan oo aad jaanisna siisaan oo ceelka ah markan markeen inaad ka cadna aana siisaan ayaa idinka codsanaynaa shaqadaas inaad nala qabataan oo nagu taageertaan rabnaa xalka soomaaliya intaasoo isku xiran haddii la helo waxaa aaminsanahay soomaaliya inay noqon doonto eh, californiada ee africa inay noqon doonto Een, cabdinuur waa mahadsan tahay Een, gabagabadii aan maraynaa qofka ugu dambeeya ee dibelmaasi maxamed cabdulaahi maxamed eh, maxaa ku dari lahayd een, xalka
nuur eh, oo mahadsan tahay eh, horta qofkii sugaya inuu janis oo la siiyo oo janis uu helo si uu uga mid noqdo systemka hadda jira waa waa waa waa adag tahay meeshan recommendations iyo qabyaalad iyo waxaa laisu keenaa dana gaar ah ayaa laisu keenaa Eh, qof dhalinyaro ah oo waxbartay oo aqoontiisa wax ku raadinayana wadankan waxba kama noqonayo Eh, gafanayaal ama dad dana gaar ah kale siyaasadda soomaaliya inta ay nool yihiin ayaa meeshan fadhiya qofkii ay soo geliyaanna fikirkooda qof ku shaqeynaya ayuu noqon doonaa qof xor ah oo madax banaan ma jiri doono sida annaga aan ka warqabno muddada aan shaqeynaynayna aan aragno aan waayo arag aan aan u nahay Eh, dhalinyarada soomaaliyeed dowladda ayaa laga rabaa inay dhiirigeliso sida mandatekeeda buu ahaa oo siyaasadda dhalinyarada ee wasaaradda u xil saarana ay ay ay- ay kala dhawaajin jirtay Eh, xalka dhalinyarada soomaaliyeed wuxuu ku jiraa oo aan ku dardaarmaya siyaasiyiinta soomaaliyeed ee siyaasadda soomaaliya gacmaha kula jira inay dhalinyarada ku ixtiraamaan aqoontooda iyo waktigooda eh, nadiifka ay haystaan ay ku shaqaysan lahaayeen lagu ixtiraamo ayaan kula dardaarmaya haddii ayba iga maqlayaan hadal ama tale ay qaadanayaan qofka dhalinyarada ah waktigu haystaa in lagu ixtiraamo waktigiisa iyo aqoontiisa ayaan kusoo gabagabaynayaa xalka saas ayuu ku jiraa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen maxamed cabdulaahi axmed cabdisataar xasan cali faadumo cabdi cali iyo cabdinuur daahir oo marti igu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhalinyarada la- laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la magacaabay saddexda ciyaartooy ee ugu dambaysa u tartami doona kubadda dahabka ee balon dior la yaqaano ee sanadka soo socda ka dhici doonta abaalmarintiisa waddanka switzerland waxaa isugu soo baxay mar kale oo kaalmahaasi hore ku jira weli lionel messi iyo christian ronaldo waxaase soo sadeexeeyey ciyaaryahanka naadiga atletico madrid ee waddanka faransiiskana u dhashay antwa griezmann saddexdaasi ciyaartooy ayaa waxa ay yihiin kuwo wacdal ka dhigay sanadkan ciyaaraha kubadda cagta dhinaca kale kubadda cagta kulanka ugu xiisaha badan ee alclassico ayaa dhici doona maanta waxaana kooxaha barcelona real madrid ay ku ciyaari doonaan gegada camnu stadium iyadoo labada kooxood ay diyaargaroobeen islamar ahaantaasina ay rajaynayaan guul ay gaaraan naadiga real madrid ayaa barcelona ka sarreysa lix dhibcood waxaana ay doonaysaa in hogaanka ay sii dheeraysto iyadoo barcelona ay doonayso in hogaanka laga hayo dhibcaha ay soo yarayso kulamada kale ee maanta dhici doona sidoo kale waxaa ka mid ah naadiga dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu eegno naadiga manchester city ayaa la dheeli doonta naadiga chelsea waana kulan xiiso badan oo ah kulamada ugu soo horreeya gordhow dhici doona crystal palace southampton ayaa dheeli doona stark city banlin way dheeli doonaan naadiga lester waxay la ciyaari doonta sunderland tottenham hounsbury iyo swansea ayaa dheeli doona west bromwich albion iyo watford ayaa sidoo kale ballansan west ham united iyo arsenal ayaa sidoo kale dheeli doona dhinacayo dalka talyaaniga iyana waxaa la dheeli doonaa kulamo xiiso badan inkastoo shalay naadiga inter milan ay saddex gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga napoli yuventus ayaa la dheeli doonta maanta naadiga atlana ac milan iyo croton beri ayay dheeli doonaan dhegaystayaal lazio roma ayaa ah kulan kaleo xiiso badan oo beri dhici doona xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
jamaal aad buu mahadsan yahay oo ciyaaraha inala socotiinayay haatanna dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka akin khaalid
khaalid wuxuu gebagabooyda idaacaddaiyada duhurnimo sahre cidla nuuriya anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta galabnimo kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh